halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu ay sarrayso oo kuwa akhrista ay ka helayaan qalbiqaboojin xoog leh wakhtigan weliba dhibaatidu ay ku badan tahay dadka dhexdiisa markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhammaadka zabuurka shan iyo labaatanaad oo aynu aragnay inuu yahay zabuur quseeya reer banu israa'iil wakhtiga dhibka weynu uu jiro waxaan kaloo aragnay inuu yahay zabuur ay mu'miniinta isticmaali karaan waxaanan aragnay in nebi daa'uud oo dhibaatooyinkiisii iyo rafaadkiisii ka shidaal qaadanaya iyo sida reer banu israa'iil ay silic kiisa oo kale ah u geli karaan ayaa wuxuu leeyahay sida tan ilaahow reer banu israa'iil ka samata bixi dhibaatooyinkooda oo dhan nebi daa'uud wuxuu ahaa boqor aad iyo aad dadkiisa u jecel mana rumaysnayn inuu dadkiisa ka faa'iidaysto sida madaxda qaar ee dunida maanta ay yihiin haba ugu horreeyeene kuwayaga waxaan markaasi jeclaan lahaa haddii aad tihiin hoggaamiyayaasha soomaalida ah inaad ku dayataan madaxda sharafta leh hadday yihiin kuwa haatan jooga ama kuwa imaan doona ama kuwii hore sida boqor daa'uud kaasoo wax waliba oo wanaagsan la jeclaa dadkiisa waxaannu haddaba haatan soo gaarnay cutubka lix iyo labaatanaad ee kitaabka zabuuradda waxaanan ku horumaraynaa mawduuca uu ka hadlayo haddaba cutubkan lix iyo labaatanaad wuxuu ka hadlayaa codsi ku sallaysan xaqnimo shakhsi ahaaneed zabuurka shan iyo labaatanaad ayaa nebi daa'uud uu ku qiranayaa dembiyadiisa oo waxaannu garanaynaa in kastoo nebi daa'uud ilaah aad uu ugu dhowaa in haddana uu dembiyo sameeyey anigu garan maayo waxa adiga kugu saabsan laakiin anigu waxaan leeyahay xaqnimo kaamil ah laakiin ma ahan mid anigu aan shaqaystay rasuul bawlos oo faahfaahinaya arrinkaasi ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii uu u qoray reer korintos waa tii koowaade cutubka koowaad aayadda soddonaad oo leh laakiin xaggiisa waxaad ku jirtaan ciise masiix kan inoo noqday xikmadda xagga ilaah iyo xaqnimada iyo quduusnaanta iyo madax furashada waxaa haddaba ciise masiix laynooga dhigay inuu noqdo xaqnimadeenna iyo weliba furashadeenna waana halkaasi meesha xaqnimada kaamilka ah aynu ka helayno waxaana laygu aqbalay kan ilaah jeclaaday markii aan rumaysad ku aqbalay waana asbaabtaasi tan aan magaciisa wax ugu rajaynayo haddaan cutubkan gaaban idin bilowno inkastoo weliba aynan dhammaantiis soo xigan doonin ayaannu eegaynaa aayadaha kow ilaa labo waxaana qoran sida tan rabbiyow i xukun waayo waxaan ku socday daacadnimadayda oo weliba waxaan rabbiga isugu halleeyey rogrogmasho la'aan rabbiyow i imtixaan oo itijaabi oo uurkayga iyo qalbigaygana baar haddaba kanu waa zabuur ka hadlaya sidii nebi daa'uud uu u socon jiray ama uu u dhaqmi jiray nebi daa'uud wuxuu galay dembi weyn laakiin nebi daa'uud dembi kuma sii noolaan wixii daa'uud uu sameeyey hal wakhti ayaa boqorradii kale ee karaahiyada ahaa ee maalmihiisa ay maalin waliba samayn jireen dembiga daa'uud wuxuu ku noqday bar madow ha yeeshee wixii cimrigiisa ka dhinnaa dhacdadaas dabadeed wuxuu ahaa mid cibaado leh oo ilaah jecel wuxuu noqday mid lagu cabbiro boqorradii kale ee ka dambeeyey ee isaga ka soo farcamay kii wanaagsanaada boqorradaasi waxaa la odhan jiray oo wuxuu ahaa mid ilaah ka cabsada sidii awowgiis daa'uud zabuurkan wuxuu ina xasuusinayaa kii koowaad waxaad haddaba eegtaa hadalladan nebi daa'uud marka uu leeyahay rabbiyow i xukun waayo waxaan ku socday daacadnimadayda oo weliba waxaan rabbiga isugu halleeyey rogrogmasho la'aan waxaa haddaba ugu wacnaa rumaysadkiisa waxa nebi daa'uud aannu uga dhicin rumaysadkii ilaah ma ahayn inuu ahaa nin dadka ka duwan oo xoog aan caadi ahayn lahaa hal wax buuse garanayey waxaana weeye in markii uu ilaah ku kalsoonaado uu helayo gargaarka ilaah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka lix iyo labaatanaad aayadaha saddex ilaa afar ee baalka toddoba boqol saddex iyo toban ee axdigii hore waxaa qoran sida tan waayo raxmadaadu waxay taallaa indhahayga hortooda oo waxaan ku socday runtaada lama aan fadhiisan wax matarayaal oo kuwa isyaalyeelana gudaha la geli maayo waa nacay ururka xumaanfalayaasha oo kuwa sharka lehna la fadhiisan maayo haddii aad u fiirsato zabuurkan wuxuu la mid yahay qoraal ahaan kii koowaad markaasoo zabuurluhu uu lahaa waxaa barakadaysan ninkii aan ku socon talada kuwa sharka leh oo aan istaagin jidka dembiilayaasha nebi daa'uud iminka wuxuu leeyahay oo waxaan ku socday runtaada mar kalena wuxuu leeyahay sida ku qoran zabuurka koowaad waxaa barakadaysan ninkii aan ku socon talada sharka leh haatanna wuxuu leeyahay lama aanan fadhiisan wax matarayaal oo kuwa isyeelyeelana gudaha la geli maayo mid waa fikrad isa soo taraysa midna waa fikrad isdhimaysa ama aan isa soo taraynin oo haddaan ingiriisi ahaan idinku sharaxo waa fikrad bositif ah iyo mid negatif ah haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran cutubka lix iyo labaatanaad aayadda lixaad sida tan gacmahayga waxaan ku maydhan doonaa eedla'aanta markaasaan ku wareegi doonaa meeshaada allabariga rabbiyow rumaysadka qofka waa inuu la socdo nolol wanaagsan war maxay ahmiyad ballaaran tahay zabuuraddan markaad u fiirsato sida wax ay isugu xirmayaan asbaabta aan la arkaynin qaybta zabuuradda ah maanta waxa weeye inay adkaynayso nolosha rabbiga ka farxisa waayo dad badan dooni maayaan inay ku noolaadaan nolol ilaah ka farxisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu isla eegno zabuurka lix iyo labaatanaad aayaddiisa laba-iyo tobanaad waxaa qoran sida tan agtaydu waxay ku taagan tahay meel siman oo rabbigan ku ammaani doonaa shirarka dhexdooda haddaba zabuurluhu wuxuu leeyahay agtaydu waxay ku taagan tahay meel siman taasina wuxuu ula jeedaa ama ay ka dhigan tahay inuu hubo meesha uu marayo wuxuuna hubaa inuu rug wacan taagan yahay ama aannu ilaah ku xadgudbaynin macnuhuna waa sidaasi marka uu ka hadlayo meel siman haddii aad ku taagan tahay dhagax sallax ah oo meel taag ah saaran waxaad ka baqaysaa inaad soo dhacdo masiixiyiin badan ayaa heerkaasi ku jira maanta waxay iska sii wataan sharka ay ku jiraan markaasay waxay ku dhowaadaan inay dhacaan marka waxaa loo baahan yahay in cagaheenna si wanaagsan dhulka ay u qabtaan oo aynan si kama ama kedis ah u dhicin markaa halkeebaad taagan tahay maanta asbaabta kuwa badan ay ugu dhacaan dembi waxa weeye iyagoo isku dayaya inay dembigii habab iyaga ay leeyihiin kula dagaalamaan waxaad u baahan tahay inaad dembigaaga saarato masiixa oo aad huwato xaqnimadiisa haddaan intaasi ku soo khatinno cutubkii gaabnaa ee lix iyo labaatanaad ayaannu haatan uga gudbaynaa cutubka toddoba iyo labaatanaad oo mawduuciisa u yahay salaad waa zabuur ruuxa quseeya oo weliba caan ah oo ay garanayaan dadka ilaah marka aad akhriso aayadda koowaad waxaad garanaysaa inuu yahay zabuur caan ah wuxuu zabuurkanu u qaybsamaa dabiiciyan laba qaybood qaybta koowaadii wuxuu ka bilaabanayaa aayadda koowaad ilaa iyo aayadda lixaad lixdan aayadood waxay ka hadlayaan waxa ilaah uu u hayo kuwa isaga raacsan si uu u dhiirigeliyo oo uu kalsooni u siiyo wixii intaasi ka dambeeya ayaa waxaad arkaysaa in zabuurkan inta ka harsan oo dhan inuu yahay tukasho ama salaad ilaah lagu weyddiisanayo caawimaad iyo nolol ma ahan zabuur kuwa quduus iskayaalka ahi ay leeyihiin laakiin waa zabuur qalbiga iyo nolosha dadka u wanaagsan mar kale kan waa zabuur nebi daa'uud uu tiriyey oo wuxuu ku furmayaa sida tan soo socota balse waxaannu iminka ka hadlaynaa aasaaska salaadda haddaan markii ugu horraysay idiin bilowna zabuurka cutubka labaatan iyo toddobaad aayaddiisa koowaad ee baalka toddoba boqol saddex iyo toban ee axdigii hore waxaa qoran sida tan rabbigu waa nuurkayga iyo badbaadadayda bal yaan ka cabsadaa oo rabbigu waa xoogga noloshayda bal yaan ka baqaa markan ayaan haddana arkaynaa in adiga iyo aniga aan leenahay zabuurkan oo wuxuu zabuurluhu leeyahay rabbigu waa nuurkayga iyo badbaadadayda balyaanka cabsadaa oo rabbigu waa xoogga noloshayda balyaanka baqaa haddaba sayidku waa nuurkayga oo isagu waa ilaah quduus ah isagu waa kan haga oo maareeya kuwa raacsan wuxuuna ku hagaa nuurka hadalladiisa dabadeedna zabuurluhu wuxuu leeyahay inkastoo aynan weli gaarin eraygaagu wuxuu cagahayga u yahay laambad waddooyinkaygana iftiin sida ku qoran zabuurka boqol sagaal iyo toban aayaddiisa boqol iyo shanaad marka uu leeyahay isagu waa badbaadadayda ayaa waxay ka hadlaysaa jacaylka ilaah waayo waa jacaylkiisa kan innaga ina siinaya nabaaddiinnada nabaaddiinnada ama badbaadada dabcan waxaa lagu helaa sayid ciise masiix yooxanaa oo ruuxa quduuska ahi ku shaqaynaya ayaa wuxuu qoray oo uu leeyahay ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya ee dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah jacayl duni la jeclaaday ma ahan waxa dunida loo badbaadshay ee waxaa loo badbaadshay dunida in kan dembiga leh uu badbaado helo aawadeed innaguna waa inaan sidaasi ugu nimaadno nabaaddiinnada waa wax shuruud ku imaanaya isla sida uu leeyahay rasuul butros waxaa ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka afaraad aayadda laba-iyo tobanaad sida tan mid kale badbaadada lagama helo maxaa yeelay ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdooda loo bixiyey oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno waa badbaadadaasi haddaba tan nebi daa'uud uu ka hadlayo marka uu leeyahay rabbigu waa nuurkayga iyo badbaadadayda waxaan arkaynaa mar kale inuu ilaah isa siinayo marka ay sidaasi tahay oo la leeyahay rabbigu waa xooggayga iyo badbaadadayda ayaa ilaah uu ina siinayaa nolosha oo wuxuu xoog u yeelayaa nolosha si aynu nolol masiixinnimo ugu noolaanno haddaba su'aashu waxay noqonaysaa miyuu masiixu ku yahay nuurka noloshaada mise wuxuu ku yahay kan ku jecel oo ku siinaya xoogga saaxiibow haddaba waxaa qoran oo la leeyahay balyaanka baqaa martin luuther waa ninkii jarmalka ahaa ee wadaadka weyn noqday kolkii dambe eh ayaa wuxuu leeyahay kan ilaah la jiray waa kan codka leh nin kale oo wadaad ah ayaa isna wuxuu leeyahay haddii qof ilaah uu ka cabsado uma baahna inuu wax kale ka cabsado haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno zabuurka cutubka toddoba iyo labaatanaad aayadda labaad oo leh markii xumaanfalayaashu iigu yimaadeen inay hilibkayga cunaan kuwaasoo ah cadaawayaashayda iyo colkayga way turanturoodeen wayna dhaceen nebi daa'uud wuxuu sida abbaarta ah eegayaa wakhtigii noloshiisu ay khatarta ku jirtay wuxuu iminka ka bilaabayaa markii uu adrijiraha ahaa oo noloshiisu ay khatarta ku jirtay markaasoo uu eraygiisa ka ilaalinayay libaaxa iyo oorsada waana shay qofku aannu had iyo goorba la kulmaynin ama arkaynin haddaba libaax iyo oorso baryaha kan arki maysid waxaase jira dad la mid ah libaax iyo oorso oo inala jooga oo kuwo badanna waxay abbaarayaan ama raadinayaan inay ina liqaan waxaa kaloo jira libaax looga hadlay warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka shanaad aayadda siddeedaad markaasoo rasuulku uu lahaa sida ku qoran baalka afar boqol iyo toban ee axdiga cusub feejignaada oo soo jeeda waayo cadowgiinna ibliiska ahu sida libaax ciyaya ayuu u wareegaa oo u doondoonaa cid uu liqo haddaan horay uga socdo ayaannu iminkana eegaynaa aayadda saddexaad ee zabuurka toddoba iyo labaatanaad ee baalka toddoba boqol afar iyo toban ee axdigii hore waxaana qoran sida tan inkastoo ciidan col ah i agdego qalbigaygu cabsan maayo inkastoo dagaal igu soo kaco xataa markaas waan kalsoonaanayaa haddaba nebi daa'uud kalsoonaantiisa uu ku qabo ilaah way weyneed wuxuuna lahaa furasho taasoo ay helayaan weliba quduusiintiisa maanta miyaad haddaba garanaysaa markii sayidkeennu uu la hadlayay xertiisa kadib markii uu sare kacay inuu had iyo goorba ku lahaa ha cabsanina aniga iyo adiga waxaan leennahay badbaadiye la sare kiciyey ha yeeshee weli waan cabsanaynaa waxaan haddaba leennahay cabsi dabiiciyan inoogu beeran oo markii aan hawada marayo oo aan diyaaradaha la socdo waxaan isku idhaahdaa rabbiyow waan kugu kalsoonahay ee ilaahow nagu samagee haddaan dhegaystayaal horay idinku sii wadno zabuurkan qaayaha weyn leh ayaannu iminkana eegaynaa baalka toddoba boqol afar iyo toban ee axdigii hore markaasoo uu leeyahay zabuurluhu sida ku qoran cutubka toddoba iyo labaatanaad aayadda afaraad waxaana qoran sida tan wax keliya ayaan rabbiga ka baryay oo taas aad baan u doonayaa waana inaan cimrigayga oo dhan dhex degganaado guriga rabbiga oo aan fiiriyo rabbiga quruxdiisa oo aan wax ku baryo macbudkiisa nebi daa'uud mar kale ayuu noloshiisa ku noqday oo wuxuu leeyahay hal wax baan doonayaa bawlos ayaa isna leh sida ku qoran warqaddii reer filiboy cutubka saddexaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban ee baalka saddex boqol afartan iyo sagaal laakiin wax keliya ayaan samaynayaa waxyaalihii iga dambeeyey intaan iloobo ayaan waxaan laacayaa waxyaalaha iga horreeya anigu waxaan dadaal ugu roorayaa xagga goolka iyo ilaa abaalgudka yeedhista sare oo ilaah oo ah xagga ciise masiix haddaba waxaa loo baahan yahay inaan nafsadayada ku noqonno oo aannu kala dooranno u adeegidda ilaah iyo u yeedhista danihiisa uu doonayo inuu nolosheenna ka fuliyo nolosheennu way adag tahay oo mararka qaarkoodna ma fududa inaan danta ilaah ka hadalno ha yeeshee markii aad ilaah isku hoosaysiiso waxaa jiraya abaalmarin sare oo aadan ka shallaynaynin waxaa loo baahan yahay inaan maanka ku hayno inaan halsi oo keliya ku gaarayno ilaah waana inaan ugu nimaadno hababkiisa rasuul bawlosna arrinkaasi wuxuu si faahfaahsan uga hadlay cutubka shanaad ee warqaddiisii reer rooma aayadaha kow ilaa shan waa markii uu ka hadlayey xaqnimada rumaysadka ku timaada oo wuxuu leeyahay qayb ahaan sida ku qoran cutubka shanaad aayadda labaad kan xaggiisa aynu rumaysad ku galnay nimcadan aynu dhex taagannahay oo waxaynu ku faraxnaa rajada ammaanta ilaah zabuurluhuna wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka toddoba-iyo labaatanaad aayadda afaraad sida tan wax keliya ayaan rabbiga ka baryey oo taas aad baan u doonayaa waana inaan cimrigayga oo dhan dhex degganaado guriga rabbiga oo aan fiiriyo rabbiga quruxdiisa oo aan wax ku baryo macbudkiisa haddaba waxaannu ognahay in guriga rabbiga ama macbudkiisa uu ooli jiray kursigii naxariista aniguna waxaan u baahanahay naxariis waxaanan hubaa in adiguna aad u baahan tahay dhegaystow guriga ilaah waa halka allabariga lagu bixiyo oo ka hadlaya iskutallaabta masiixa taasina waxay nebi daa'uud siisay nidaam ama qaab uu ku hor yimaado xaqnimada ilaah aniga iyo adiga waxaynu ilaah ugu nimaadnaa dhanka ilaah maanta waxaannu helaynaa meel aynu u soo marno nimcadiisa waana ciise masiix war maxay sharaf inoo tahay in layna siiyo marriin aynu ilaah ugu nimaadno marka la yaab ma lahan in zabuurkan barako weyn uu u ahaa dadka ilaah ka cabsada beryihii hore ilaa iyo maalinka maanta ah bal waxaad eegtaa cutubka toddoba-iyo labaatanaad aayadda shanaad waxaa qoran sida tan waayo isagu maalinta dhibta wuxuu igu qarin doonaa teendhadiisa oo meesha qarsoon oo taambuuggiisa ayuu igu xasayn doonaa kor buu ii qaadi doonaa oo dhagax weyn buu i saari doonaa haddaba waxaa jira meelo qarsoon oo ku yaalla macbudka meeshaasi qarsoon waa quduuska quduusyada halka loo yaqaanno ma jirin cid halkaasi geli karta oo aan ka ahayn wadaadka sare oo keliya miyaad garanaysaa wixii halkaasi yaallay haddaba waxaa yaallay halkaasi sanduuqa axdiga oo ahaa hal sanduuq oo lagu dahaaray dahab waxaase sanduuqaasi korkiisa ahaa ilxir kaasoo u taagnaa kursiga naxariista waayo dhiig baa lagu fardhin jiray maalmaheenna maanta maadaama dhiiggii ciise la daadiyey waxaannu leennahay kursiga naxariista halkaasoo aynu tegi karno oon ilaah ka hor muuqan karno innagoo soo marayna ciise masiix halkaasi waa meeshii ilaah uu isku qariyo war maxaannu meel wacan haysannaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka zabuuradda cutubka toddoba-iyo labaatanaad aayadda lixaad waxaa qoran sida tan iminka waxaa madaxayga laga sarraysiin doonaa cadaawayaashayda igu wareegsan oo waxaan taambuugga rabbiga ku dhex bixin doonaa allabari dhawaaq farxadeed leh waan gabyi doonaa haah ammaan baan rabbiga ugu gabyi doonaa markii haddaba aynu soo gaarno masaalkan quruxda badan ayaannu aqoonsanaanaynaa wixii uu sayidku inoo sameeyey wuxuuna niyadaheenna gelinayaa farxad waxaanay tanu inagu hoggaaminaysaa aayadda xigta ee toddobaad oo aannu ka gelayno maaddada qusaysa salaadda hagaagsan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno baalka toddoba boqol afar iyo toban ee ahdigii hore cutubka toddoba iyo labaatanaad aayadda toddobaad ayaa waxaa qoran sida tan rabbiyow markaan codkayga ku qayliyo imaqal weliba ii naxariiso oo ii jawaab haddaba sidaad arkaysaan halka qarsoodiga ah waa kursiga naxariista ilaahna wuxuu diyaariyey meel qarsoodi ah oo innagu aynu leennahay si aynu u helno naxariista ilaah waana ciise masiix oo ah badbaadiyahayaga haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabka zabuuradda cutubka toddoba-iyo labaatanaad aayadda siddeedaad waxaa qoran sida tan markaad tidhi wejigayga doondoona ayaa qalbigaygu wuxuu kugu yidhi rabbiyow wejigaaga waan doondoonayaa haddaba nebi daa'uud markii lagu yidhi sida sharciguba uu leeyahay wejigayga doondoon ayaa nebi daa'uudna uu leeyahay ilaahow wejigaaga waan doondoonayaa oo buu leeyahay qalbigaygu wuxuu kugu yidhi rabbiyow wejigaaga waan doondoonayaa saaxib waxaan kugu leeyahay ilaah wuu ku sugayaa ee ma uga jawaabtay yeeristiisii waa wax xun inaad la joogto qof aan jacaylka ilaah ka jawaabin waxaa laga yaabaa in qofka aad wada joogtaan aanu sida adiga a tahay ahayn oo uusan ilaah ku kululayn markaa xitaa haddii aad tihiin nin iyo afadiis ayaanay taasu ka macno ahayn in ninkuna lacagtii masaariifta u keeno naagtuna ay cunnadii reerka un kariso waxaa laydinka doonayaa in xidhiirka guurka aan sidaasi loo qaadan laakiin waa in uu jiraa jacayl keenay in labada qof ay wada joogaan hadday wax haystaan iyo haddii ay wax haysanba markaana xidhiirka ilaah waa sidaasi oo kale oo wuxuu ku shaqaynayaa jacayl haddaan soo koobo casharka caawa ayaannu haatanna eegaynaa cutubka toddoba-iyo labaatanaad aayadda sagaalaad oo ah aayaddii caawa noogu dambaysay casharkeenna ilaaha badbaadadaydow wejigaaga ha iga qarin ano addoonkaaga ah cadho ha igu eryin caawimaad bad ii ahayde ha i xoorin hana i dayrin
maryanu bikraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
iyadoo rag moogbay malaa'ig salaanto markaasay uruudu mucjisay ahayd
maryanu bikraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd markuu yuusuf arku ka madluumayo markaasay caddeeyeen mucjisay ahayd maryanu bikraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
sarreeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udbanagu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin